mar kale ayuu khilaaf furle ka soo bisbaxay dhismaha maamulka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa shalay isku raacay warqadda tabraaca dhismaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya taasoo tilmaamaysa in si degdega loo joojiyo dhismaha maamulkaas laba maalmood laba toddobaadna ha kala geliyo si looga tashado aayaha iyo mustaqbalka sida shirka uu si rasmiya ugu sii socon lahaa kaqaybgalayaasha shirka ayaa lagu wargeliyey in dowladda konfederaalka ee soomaaliya ay tahay cidda le mas-uuliyadda koobaad ilaalinaysa hanaanka dhismaha maamulka si taasi loo gaarana ay u baahan tahay in laga wada qeybgeliyo dhammaanba dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka cabdiweli sheekh axmed ayaa horey u joojiyey shirka wuxuuna hakadgeliyey muddo laba toddobaada si wii looga qeybgeliyo hanaanka oo dhan una noqdo mid loo siman yahay taas waxaa ku raacay afhayeenka baarlamaanka ee soomaaliya profesor maxamed cusmaan jawhare laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan la dhacsanayn fikradda labadan mas-uul gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ayaa habeenimadii isniinta soo gelaysay waxay yeesheen kulan adag oo aan waxba layskula harin kaasoo ugu dambeyntii lagu kala kacay markii uu madaxweynuhu ku adkaystay sii socoshada shirka baydhaba halka gudoomiyaha baarlamaankuna uu sheegay in laga maarmaha tay la ilaaliyo geedi socodka nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dhismaha maamul loo wada dhanyahay si taasi loo gaarana mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa booqanaya magaalada baydhabo halkaasoo ay waalmahaba kula kulan lahaayeen garabka lixda gobol ee midoobe nunow maxamed si loo hirgeliyo maamul dhammaystiran islamarkaana dowladdu ay ugu yeelato door muhiima bulshaduna codkooda u shaqeeyo ayaa la sheegay loo baahan yahay dhammaan dhinacyada laga qaybgeliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu fursad weyn u arkaa in sharaf xasan sheekh aadan oo ay xulafo siyaasadeed imika yihiin uu ku soo baxo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobola sheekh xasan taasi waa ay u hirgelaysaa haddii sida shirka imika uu ku socdo ay kusii socoto maadaama la rumaysanya dhammaan ergada shirka joogta imika ay yihiin kuwa sharaf xasan iyo kooxdiisu ee ololaha doorashadu ay soo xusheen halka ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay walaac ka muujinayaan soo bixitaanka sharaf xasan sheekh aadan ee madaxtinimada maamulka koonfur galbeed gaar ahaana brofesor maxamed cusmaan jawhare waxa uu arkaa in sharaf xasan oo maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya kusoo baxay ay tahay godkiisa siyaasadeed oo biyo ay ugu soo galeen si taasi uga gudbana waa midda hakadka keentay shirka la geliyo loo yeerayo dhammaan ka qaybgalayaasha shirka iyo dhismaha guddiga ee dowladda federaalka iyo xildhibaanada si arrintaas wadatashi loogala yeesho muddo laba toddobaad inay ku yimaadaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya hakadka la geliyey shirka oo sharaf xasan iyo kooxdiisu ay si weyn uga soo jeesteen markii ay shalay ku dhawaaqeen inay magacwadeen guddiga doorashada ee rasmiga ee madaxweynaha dooranaya isniinta bishanna waxay sheeisniin soo socotana waxay sheegeen inay dhici karto in doorashada si rasmiya loo gudagalo taas ayaa ka muujinaysa in dowladda federaalka ee soomaaliya aysan imika dhan kale u jeedisay dhismaha iyo hanaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya